burburkii dowladii dhexe kureed waybaa inta badan reerhang nagada haya goobagimada daalada iyo meelogii laka dheeli jaray ciyaaro shalduban oyo dheelayang megaliyo bilaan sida balooniga galanta ee basketboolka anraabta yaa inta badan waybayo ku muuqdaayana ciyaaragun balooniga galanta wayna maalmodambey magaalada baydhabaha ka badayay gabdho fadow iniyo dheelan balooniga sayti galanta aana saytoo laka aragaya garoomada shalduban ee laka dheelow basketboolka aana kumida gabdhowgasay oo ku hadaleysadayo anka suurtagalay ini xiligun iyo dheelan basketboolka ya sheegay iniyo ka dadaalahayaan siday mar-un iyo in rumeey lahaayeen riidiyo oo ay iniyo heer ku deeraan wallaahi adi hal sana ku dhawaada cayaarooya muddo ada hal sana ku dhawaada cayaarooya haa gabdhaha kabtankooda ani waaye inkastoo gabdha ani iga horeeyay ay joogaan gabdho oo ani hadda markaas isleem ani ay joogaan laakiin hadda gabdhaha qofka ugu firfircoon ani waaye isma faalinayo laakiin kabtankooda ahay marka gabdho cusubna way jiraan oo hadda mar dhow imaadeen saas darteed caqabada gabdho mar walba way imaadaan wax way bartaan laakiin hoogaho sidaa ani hadda la ii faluulaha camad ay ka cararayaan dhammaantood wallaahi horta been kuu sheegaya caawinaad dhan dowla mar horeyna u dambeysay moo hadda anaga dhexdeena la wax walba qabsanaa maamulkeeda noogu weyn intaas wax kawe maba arkin moo wax walba anaga la isku qabana adi haddii kaba naqato haddii dhal naqato anaga lay xaggeena ka raadsanayna mooye wax hadda dowladna gacan qabatay ma lahan haa fariin waa u diraa sababtoo ah mar walba hadda fiiri kubadda cagta hadda markay la cayaarayo camal dhallinyarada waa la gacan qabtaa oo wax walbaa loo sameynaa anagana saas ii ka daranaa rabnaa kubad inay tahay dadka inaa ogeysiino oo wax walba aan nanoo qabto aa rabnaa anagana haa sax fariin ana daraw jara una gebdhi ana gebdhuu dadkunbanoogma dheelayan ay la ernay ehna booqodoy ayniinkooy wal aynii la qobodoy waliba jartay dad oo marwelba booqasho daawashadan koyan laakiin lan wasiirka oo marantamaniinka koyn laakiin waliba fadaana intiisu hana booqodo gebdho ahaanta basketboolka nii tixgeliyo fadaan oo niinkooy saasa rajeeye siciid baafo oo ku mid ah xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya waana ee qof taageerow arrimo balooniga galanta yaa sheegay inuusa markaasayta ka faraxsanyay in jiilal cusub iyo hata daneeyo balooniga galanta iyo haka biiraan bees saaxadda basketboolka waynuusi sheegay in mararka qaar taageero beese ay ku helaayaan dadka banaanka ka nool ee reer baydhabo ee runtii wax meesha ku jiro saadhahayst waa runtaa waaye ciyaarahan waxawaaye muddaan ku dhex jirnay oo aan ordeyna maxaan ku idhahdaa gabdhaha gadaal danbaan ka soo dhisnay waa soo dhismeen xoogaa waa fiicnaadeen meeshii laga rabay laakiin ma aysan gaarin weli waxaa aan dhib ku qabnaa oo brobleemkeen uu yahay waxna taakuleeyo ma hayno waxna la wada ma hayno gobol la tagnay degmo la tagnay wasaaradda isboortiga la tagnay isbartimadeen waa tan aa ujeedido si nooca ay tahay aa ujeedid kubadahooda iyo waxooda iyo howlahooda waxaas dhan annagayna saaran yihiin magar dadkii mamna la fahamsanaba waxaan isboortiga wuxuu yahay futboolka unbay iska dhaadhiciyeen basketboolka fahmino wax cid kusoo fiirinaysa ama kula shaqaynaysa wax kula qabanaysa male waaba kula yaabaa ima markaa basketbool dhaadeed sidii wax aan jirin camal annaga wiilashii waa soo dhisnay waana aragteen aan umalayna wiilashiina waa dhisan yihiin heer gobol meeshii la rabay ay ka soo ciyaari karaan aaday u diyaarsan yihiin gabdhahana hadda wakhti dhow aan bilaabnay iyaga laftirkoodu waa soo dhowdhow yihiin fahmino rajo weynna waa ka leenahay ha aad iyo aad aad iyo aad horta waxaan leeyahay shacabkan waxaan leeyahay horta kow ma u haystaanba balooni o dhanba sidii burburka u dhacay waxay u haystaan baloonigaba inuu yahay futboolkaas futboolka le maahan ciyaaraha marka lagu dhaho waa badan yihiin waxaa jiro basketball volleyball table tennis ma garanino ciyaaro badanaa jiro waxaasoo dhan waxay soo galayaan olombikaday soo galayaan waxaasoo dhan waxay ku jiraan isboortiska bahada isboortiska laisku dhihi jiray inta badan gabdho jeel dheelowka balooniga galanta iyo waybayo sheegaana inay dhiirigelin iyo ku helaayaan dadka iyo andhow saasaatowna dadka bershayo an aragayan iniyo walayo kadha jaran ceebeta laakiin yo an aragayan iniyo la tartama koran gabdho kale asaagsho ee ka nool adduunka